barnaamijka caweyska washington sabti kasta hadahan oo kale waxaad ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a qodobadan caawayo caweyska idinku hayana waxaa ka mid a doobabka iyo gashaantimaha dalka burundi oo xabsiga loo taxaabi doono haddii aanay si degdega isku guursan xeerkan ayaa dhaqan geli doona muddo kooban kadib qofkii loogu yimaada isagoon xaas lahayna xadhig iyo ganaax lacageed ayaa ku waajibaya faahfaahinta arrintaasi goordhow ayay idinka bogan waxaa kaloo oo aad maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga barmaragaaga yaqoowin dhaxayga ku doogsan jira basaasi dartahay maxaad uga doogshay socdeedu hayaantay maxaad uga duushay laftii dugsanaysay waxaad uga duushay bixdii hadalkaagu dowgu ahaay laftii dugsanaysay maxaad uga daysay
aynu ku bilowna ee dalka burundi war cusub ayaa dhowaan ka soo baxay dowladda ayaa la sheegay inay soo saartay xeerka la dagaalanka iskaabulada wararku waxaa igu soo gaadhayaan in xeerkaasi qabanayo qof kasta oo qaangaada oo doob gashaanti amaba garoob ah oo aan xilligan waxaase lahayn in lagu amray inay isguursadaan muddo laba bilood gudahooda qofkii guursan waayana xabsiga loo taxaabayo amaba lagu xukumayo ganaax lacageed arrintaasi la yaabbay runtii igu noqotay balse cabdixakiin maxamuud shirwac oo haatanba istuudiyaha ila jooga ayaa soo akhriyey wararka ku saabsan sheekadaasi gunteeda cabdixakiin saare waan dhowahay dabcan sheeka waa sheeka keentaaye sheekadan waxa weeye waa sheeka hadda uun cusub oo soo baxday haye dabcanna waxa weeyaan wax kale kuma saabsana waa arrimaha qoyska qisadani waxa weeyaan waa wadanka burundi ee ku yaalla qaaradaasi africa go-aan ba hal mar la soo saaray waxaa la yidhi dhammaan dadka lamaanayaasha ah ee reer burundiya ee aan qoys ahayn ama aan reer lahayn waa waxay haystaan muddo laba laba bilooda laba biloodoo keliya laba biloodoo keliya se maxay u haystaan baa lasu maxaa la yeelaya laba bilood haystaan laba biloodoo keliya ta waxaa loo qabtay inay ku guursadaan ee reer ku sameeyaan marka halkaa ii joog cabdixakiinow waa dadkii doobki doobintii gashaantimaha ahaa ee aan hore usoo guursan iyo sidoo kale dadkii carmalkii ama laga dhintay qof kasta oo reer burundiya oo aan reer lahayn ama aan qoys ahayn oo ama aan isaga la qabin ama wax qabin ama aan reer lahayn waxaa lagu soo rogay amarkan waxaa la yidhi laba bilood buu haystaa waa in laba bilood gudahooda ku guursada haddii baa timi markaa laba bilood qofka ku guursan waayo waxaa la yidhi qofkaas wuxuu waajihi doonaa ciqaab ay ka mid tahay maxaan ku idhahda xarig ama in jeel la geeyo sheekadani sahraay waxay timi qaar ka mida warbaahinta ka soo baxayan qaaradda africa ama wadamada inta badan wadamadaasi aada looga akhrista ayaa qorayey waa sheeko beryahanba aada la isugula dhex marayay sheekadan waxayna imanaysaa sharci kaloo isaguna aada isagana looga dooday oo madaxweynaha wadankaasi burundi pierre nkurazinza uu bishii may ee sanadkan laba kun iyo toddobayo tobanka uu soo saaray kaasi uu bulshada ku boorinayo inay isjeclaadaan isku dhowaadaan qoysa sameeyaan islamarkaana wadanka jeclaadaan dabcan waxaana arrinkan xaqiijiyey oo si rasmiya isaga laftarkiisa uga hadlay wasiirka arrimaha xuquuqul aadanaha ee wadankaasi oo lagu magacaabo martin nivyabandi waxaana uu sheegay islamarkaana digniin u diray cid kasta oo aan reer ahayn amaba aan qoys ahayn oon guursanin inay waajihi doonaan sanadkan dhammaadkiisa ciqaab iyo weliba waxaan ku idhaahdaa iyo maxkamad hadday amarkaasi fulin waayaan waan gartay cabdixakiinow laba bilood waa muddo kooban waa lixdan cisho amarku maynamadun buu ku socdaa waxaa leeyahy namadoo waa inaad hablaha guursatiin mise macaa hablaha amar baa ku socdaa dabcan sahraay arrinkaasi cid gaaro khuseynaya oo ama dumara ama ragi ma jirto dhammaan baa la yidhi waxa weeyaan dadka reer burundiye marka taa- taa macnaheedu waxa weeyaan in raggiina uu saamaynayo dumarkiina uu saamaynayo labadoodaba waa wada saameynaya En, dabcan waanay ka hadleen oo en, eh, bulshada reer burundi qaarna way soo dhoweeyeen xeerkan ama sharcigan qaarna waxay way ka soo horjeesteen cajiib En, eh, dadka inta badan en, eh, ka hadlay amaba en, eh, dareenkooga ka falceliya waxaa ka mid a en, eh, dadka communityga amaba bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan waddankaasi gaar Oo ahaan maxay weliba kuwa yidhaahdeen?
ka midka ah en, eh, muslim communityga east african communityga qolada la isku yidhahdo ama bulshada isugu bahaysatay bariga africa waxay sheegeen in arrinkani uu ka hor imanayo diinta islaamka laakiinse muxuu uga hor imanayaa baad u malaynaysa saaray haye si kale maasaare waxay yidhahdeen waxay ku doodayaan dadkani maadaama qofki ninkii muslimka ahaa la ogol yahay in hal haas wax ka badan uu guursan karo haye laba guursan karo saddex guursan karo afar guursan karo Mm.
sharciganna uu sheegayo in ninkii hal gabadhoona uu diiwaan geliyo uu qabo hahe dee waxay dhahay ashkaasankum annaga axmed bana lagu soo koobay maxaa dhacay diintii wax ka badan bay noo gashay marka waa muslimiinta reer burundi qoladii muslimiintii bal horta ka mid Inta qaba dadka ee muslimiinta.
labada labada iyo saddexba doonaya halkaa ha ii jooge waxa igaga yaab badan kuwan la raafayo marka ma q- ma qof kasta ayuu sharcigu ku waajibayaa mise dadka hablihee iyo namadii isguursan lahaa laakiin xoogaa waktigin diyaar aan ahaynee uu kasoo yaro habsaamay ayaa la doonaya inay deg deg isku guursadaan haddiise la doonayo in qof kastaa guursado cabdixakiino ee yaa kharashkii ka bixinaya dee dad badan baa dhaqaalaha daro dartii u guursan la-e dadkaa dawladda maxay ugu tala gashay horta sahray cid gaaroo la cayimay ma jirto een, sharcigani ma odhanayo qoladaa gaarkaabaa guursanaysa qoladaa gaarkaana waa laga qaaday waa si guud oo si guud ahaana buu sharcigani u sheegayaa in cid kastoo reer burundiya ay ku waajibayso marka la yidhaahdo xagga kharashka oo kalena dowladdu may cayimin inay wax ka bixinayso ama ay taageerayso Een, wasiirkan hadlay oo kale kama hadal laakiin go-aanka iyo amarka unbuu sheegay laakiin way cabanayaan oo waxay leeyihiin way nagu adag tahay inaanu iska bixinno kharashka ku baxaya een, arooskii in inaanu iska bixinno maxaan ku yidhaha xafladda kharashka ku baxaya iyo weliba guurka iyo kharashkiisa iyo hawshiisa iyo gurigii dee iyo iyo gurigiisa diyaar biilkii diyaar uma nihin Mhm.
marka waxaan filayaa un mar haddii dowladdu mar haddii amarkaasi maxaan ku idhaahdaa soo saartay inay hawsheedii iyo weliba taageeradeediina inay daba waduun baan filayaa waan gartay haddiiba markaa dadkii isguursadaan oo iyagoo sharcigan ka cararaya lixdankaa cisho gudahood rag iyo dumar aan israbin intiisa soo qabtaan una isguursadaan oo hadhow khilaaf iyo mashaakil dhexdooda ka dhaco horta saare khilaaf waa dhacayaa waa ina daanweynay dabcan waa la wada hadlayaa waana khilaaf waa imanaya jaarka ma kasoo guursan karaa mise waddankoodun bay ka guursanayaan iyagaa isku filan baan filayaa
hadda maasanta cabdixakeed hadaa mudan
haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaa toddobaadkan marti noogu ah fanaanada nimco cali migil oo ku magac dheer naruuro nimco naruuro waxay laba sannadood ka hor ku soo baxday tartankii fanka dhallinyarada dalka jabuuti haatan waa fanaanad ka tirsan kooxda deegaan ee dalka jabuuti nimco ayaan khadka telefoonka ee magaalada jabuuti kula xidhiidhay bal aan ku soo dhoweeyo barnaamijka caweyska washington aada iyo aad baan ugu dhawahay walaashii saare iyo lanoor aad baan ku salaamayaa waana ku dhawahay barnaamijka nimco bal nooga waran taariikhdaada faneed muddadii ay soo jirtay inkastoo de dhiigayga ku jiray oo fanka aan jeclaa barnaamij ka bixi jirayen telefishanka jamhuuriyadda jabuuti oo la oranayay xulashada hobolada ayaan kusoo baxay oo sanadku markuu ahaa een, labadii kun iyo saddex iyo tobankii een, bishii labiyo tobnaad labiyo tobankeydii waan gartay xaggaabu fankayga kusoo marka waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii tartanka ee gobolada jabuuti oo dhan iskaga yimid ee ku tartamayey fanka iyagoo codkooga iyo weliba masraxiyeedkooda lagu kala reebayay isi haa barnaamijkaana ka tirsanaa waan gartay marka ee, markii aad ku soo baxday tartankaasi ee, markaas unbaad go-aansatay inaad fanaanad noqoto intii ka horreysay ma kuugu jirtay qorshaha inaad mar un fanaanad noqon doonto may qorshaha iguma jirin mar inaan fanaanad noqdo een, laakiin waan jeclaa meeshan een, lagu heesayo meelahaas een, xafladaha inta badan waan ka qayb geli jiray Ee, laakiin isma oran jirin waad heesi doontaa waan gartay kooxo dhowraa ka jira ee dalka jabuuti oo faneed kooxahaasi qaarkood muddo dheer bay soo jireen ilaa ka hor gobonimadii waddanka jabuuti qaarna waa kooxo dambe oo dib laga sameeyey iminka adiguma kooxaad ku tirsan tahay baa jirta mise fanaanad iskeedu madax banaan baa tahay waxaan ka tirsanahay kooxda weyn ee deegaan la yidhaahdo jamhuuriyadda jabuuti oo koox weyna ayaan ka tirsanahay hadda waan gartay markaa dhalinyaradii ku soo baxday tartankaasi dhammaantood ma kooxaha faneed ee jabuuti ka jiraa wada qaatay mise qofba ururka ama kooxda faneed ee uu jeclaaday ayuu ku biiray dhowr kooxood kaalmihii fiicnaa kuwii soo baxay qola waxaa idaacadda yaa yaa qaadatay qolana qofba ikhtiyaarkiisuu noqdo qofba kooxdii doona ayuu iskaga biiray laakiin qarno way ka hadhayn oo qaar baanan cidba ku jirin oo aanan lahaynba koox iyo waxaas oo iskeed kaga madax banaan baa jirta waan gartay kooxda deegaan ee dabcan waa fanaaniin aada loo yaqaano oo dhulka soomaaliyeed oo dhan laga yaqaan baa ku jira ma horaad u jeclayd kooxda oo aada heesahooda fanaaniinta kooxdaa ku jirta aad dhegeysan jirtay mise iyaga kuu yeedhay markii aad kusoo baxday tartankii fanka ha anigoo jecel kooxda deegaan waxaan markii aan aan galay tartankaas kadib aan ka hadhay ayay iyaguna ii yeedheen oo qoladaas iyaan sidaa baan u galay bal waxaad iiga warantaa fanaaniinta reer jabuuti amaba kuwa guud ahaan soomaaliyeed ee aada jeclayd heesahooda fanaaniinta horta aan jeclaa fanaaniinta waaweyn ee hore bay haayeen oo sida khadra daahir cig oo kale ayaan jeclaa waxaan jeclaa fanaaniinta loogeyn iyo nowre jabuuti faduun ducaale la yidhaahdo fanaaniintaas waan jeclaa markaa nimcooy markii aad tartanka ka qayb galaysay codkiina la tijaabinayay heesaheed qaaday ee aad ku muujisay inaad heesi karaysid heesta adaa dooranay heestaa doonaysid ayaa tartanka adigu kaga qayb galaysay bay ahayd haye marka heestaan doortay waxay ahayd faadmo cali hadhaa heesta la yidhaahdo hadhaa baa la yidhaahdaa asabalayda idihibaawaysta idihilowadayaqiinaslubtii hooyay horhood baan dhaqaanu ahay heestaas baan ku galay ya salaam waan gartay intaa wixii ka dambeeyey markii tartankaasi dhammaaday bilowgii labadii kun iyo afar iyo tobankii bal hadda heestii kuugu horreysay nimcooyaad adigu leedahay markaa tartankiiyo wixii dhammaadeen teebay hayd marka heestii ugu horreysay aan qaado waxay ahayd hees la yidhaahdo bakarada cishqiga haye bal noogu yaro dhufo heestaa adoo necebo dara naftayda naftaydu maxay ku dhoontay maxay darxumiyo dhibaato dartaa adimoydaare jikeedu dareni waaye
nimcoy welima lagugu yidhi heesta markaad keligaa qaadaysid baad kaga cod macaantay marka macaamiisig laguu tumayo dabcan haa dadku inta badan saasay yidhaahdaan haddaanan islahayn inantaasi jabuuti bay joogtaa imikun bay xagaagii iyo kuleylkii kasoo baxday waxaan ku odhan lahaa muusigabay naga dhaafo heesahaagoo dhan ba cod keliya inoogu qaad
aad baa mahadsan
waxaan dakharada ishqayga ka gacal hooy waxaan dakharada ishqayga ka gacal dadsaday keligay mudaba nafsiga dibidaabyada isku wado wadi kugu dambeeyey anigu kugu daawan maayo waxaan dakharada ishqayga kalgacal hooy waxaan dakharada ishqayga kalgacal isaday keligay mudaba nafsiga dibidaabyada isku wado wadi kugu dambeeyey anigu kugu daawan maayo
heestan ma adigaa doortay mise abwaanun baa kuu dhiibay horta dabcan heesaha iyo inta badan an calaacal bay iska badan yihiin waan gartaa Een, waanan jecelahaynna in calaacalka waanan ka helaa marka Oh, anuna waayo.
waan weydiisan ha, oo ka odhanba hees een, calaacala isiiyaanba ka dalbanba Ha, ha.
umaan iska helaa heesta iyo calaacala waayahay marka de mooyaan walaa calaacalka malaa isaga ay soo doontaan malayna laakiin adna waad jeceshahay anna waan ka helaa ha caadiinba waan ka helaa heesaha calaacalka oo maxaad nimcay taa noogu sababeyn kartaa heesaha calaacalka maxaad ku jeclaatay wallaahi qofba daraan buu iska leeyahay u gaara oo Haye.
qofba qof wuxuu kusoo baxaa calaacalka een, qofna heesaha daadiskoo kale haye een, ee, qofba waxbuu ee, kusoo baxaa waan gartay marka eh, ma la odhan karaa dareen adiga kugu jira ama cid aad wax ka tabanaysid darteed ayaad ku dhaydaa boogahaasi heesaha calaacalka ah laga yaabaa marka qaarkood waa hagaag eh, nimco heesahaagaynu hore ugu soconaynaa eh, waxay yihiin mid waxaa la yidhaha digarogasho ya yaa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa digarogashaa la yidhaha digarogasho digarogasho ha haye een, waxa iskale is- adwaan sameeyey cabdilaaji iska la yidhahdo reer jibuutiya iskale laxankii yariyadaba isagaa sameeyey haye een, waxaa la yidhahdaa daraad anigoo ku jecel daraadarogoga go-i wasan degta kubu sidee kamaha ku diidi jiray ضمير ضمير ضمير عصاي بنت السنة دايرة وحشة قدام بات كسهاي أنا باكو قدالي ضمي مو ضمي مو بك لا حدي
marka waa heestaasi waata digarogasho loo bixiyey ها يقولوا قصة oo waad u dartay Haa.
waxaad tidhi lixay baad haydee anigunbaa kugu daalay
أنا بقف موضي مركي هلا أنا بقف قدالي ضمي مو بك لا حدي waxallo waxaad u reebtay ma jirtaan kuuli xaggee loo digarogtay marka jacaylkuna diga- digarogasho maleeyahay digaroganay qof kale u digaroganay
jacaylka waxaan moodaya meeshuu fadhiistay inaan laga kicin karin oonu digarogasho iyo dambas rogasho toona aqoon
mar marka qaarka uu iska digo uu iska digarogtaa saaray de haddii la karayo waaba ilaahay mahadi haddiiba la digarogan karayaba
waa runta
Thank you. Thank you. Thank you. Thank
waan gartay waxaa jirta hees hees la yidhaahdo qalbigan daranyaysan oo aad adigu leedahay Een, heestaasi qalbigan daranyaysan yaa hal abuuray waxaa iskale een, abwaan qaaliya oo jooga canada oo sahal cabdulaahi ibraahim sahal bullo la yidhaahdo yaa iskale ereyada een, eh, laxankana waxaa ii saaray sidi cabdulaahi boqore waa dadka uu fankayga uu ku tiirsan yahay runtii intan dambe waan gartay marka Ee, een, sahal waan garanayaa ah.
barnaamijkan caweyska washingtonna dabcan sugaantiisa ee, waanu ku marti qaadnay oo uuna soo maray sahal wuxuu ka mid yahay abwaanada nasiibka u helay inay barnaamijka ka qayb qaataan Ee, marka nimcooy qalbiga maxaa daranyada baday meel adag baabu ku jiraayo lagu xafid
een, horta kama dalban abwaanka oo kama oran dees caynkaas ii samee ama haye sahal waxaan siiduun hees baan kaa rabaa haye marka een, isagoon ba ila jeclaaday heesan waa saan kuu sheegay calaacalku ay soo dhantanaan kuleeyahay haye Ee, bal heestaa qalbiga daranyaysanna in yar noogu dhufan nimco codkaagii dahabiga ahaa dhalmabaaragaaga yaqoowin dhaxayga ku doogsan jira basaasi dartay maxaad uga doogshay socdeed u hayaansay maxaad uga duushay bixdii hadalkaadu doohay naftii dugsanaysay waxaad iga daysay bixdii hadalkaadu dowgu ahaay naftii dugsanaysay maxaad iga daysay
dee nimcooy een, habluhu miyaanay ku odhan intaa yarna amaahay aanu inamadaanu jecelnahay telefoonka ugu duubna voicemailka codkaasi
way wala celi jiray ma soomee waa lagaa amaahan doonaa insha allah waqtigeed dambe intaa yaroo bilaa muusiga ma aragta ha inanka loo diraa hadalkama soo celinayo deg deg buu soo jawaabi miyaa aada iyo aad mubaaragaaga yaqoowin dhaxayga ku doogsan jira basaasi dartay maxaad uga dooshay bacdeedu hayaantay maxaad uga dooshay heestaasi ayaana guud ahaan barnaamijkeenii caweyska washington ee caawaanu ku soo gebagabeynaynaa mar kale intaynu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
maxaad uga daysay bixdii hadalkaagu dowhay naftii dugsanaysay maxaad uga daysay bixdii hadalkaagu dowhay naftii dugsanaysay maxaad uga daysay bixdii hadalkaagu dowhay naftii dugsanaysay maxaad uga daysay دكتور وكيلة وسط بدراته ترى وحيدة قلبي قدر يسن ميانا دريمن قلبي قدر يسن هاي ميانا دريمن وكيل دكتورة وسط بدراته ترى وحيدة قلبي قدر يسن ميانا دريمن قلبي قدر يسن